gudniinkii fircooniga waxa uu ka mid yahay tacadiga ku dhaca habeenka kuwaasoo ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan sida caafimaadka guurka iyo dhalmada gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faaya cadow ayaan wax ka weydiiyey sida looga hortagi karo gudniinka saameeyey gabdhaha soomaalida ee fircooniga waxaa looga hortegi karaa gudniinka fircoonigaah in maxaankuradaye wacyigelin la sameeyo in goob walbo iyo guri kasta la galo in kulamada la badiyo inay waxaanu wax wanaagsan ahayn in mataqaana xag diineena ay ku fiicnayn xag maadina aysan ku fiicnayn in dhibaatooyin dhiigbax iyo dhimasho laga dhexlaayo marka arinkaas haddii leesla qaato miyi iyo magaalo waa filayaa inuu ciribtirmi doono dhanka kale doctoreyse fatxi cabdulaahi cali oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha gobolkan shabeellaha dhexe ayaa iiga warbixisay dhibaatooyinka caafimaadda ay kala kulmaan habeenka gudniinka fircooniga
dhibaatooyinka uu leeyahay waxayani waxyaabo badana uu sababi karaa gabadhii markii loo sameeyo yani gudniinkaas loo sameeyo waxaa jira waxyaabo immediate complication oo si dhaqsaa markii la sameynayo gabadha ku imaan karo iyo waxyaabo iyo wax kale oo ku imaan karo waqti dambe ku imaan karo yacni common wax ah waxaa kamid a markii gabadhi hadda yacni noocaas oo loo sameeyo yacni f g m-ka gudniinka noocaas eh gudniinka asiga kala duwan qeyb waxaa loo kala qeybiya ilaa afar qeyb u kala baxaa type one type two iyo type three type one-ka waxaa waaya waa qeyb si barshali ah si ah loo jaraya clitorialka ama xubin taranka qeybta kale waxaa waaye isigana isigana waxaa la sameynayaa si combriida loo jaraya iyadoo la raacsiinayo labiimeynoraha iyo sidoo kale mid kale waxaa waaye iyo sidoo combliid ah oo labi majouraha lagu daraayo marka gabadha markii loo sameeyo markaas gudniinkaas si combliida ama si baarsha loo sameeyo waxaa macquula gabadha isla markii xanuun saad u tiro badan inay dareento waxaa macquula sidoo kale inay gabadha ay shoog gashabo sidoo kale waxaa macquula sidoo kale inay yacni dhiigbax tiro badan ee la imaato waxyaabahaas waxaa kamid a waxyaabaha si dhaqsiha markay isla markaas loo sameeya gabadhii uu ku imaan karo ugu dambeyn sheekh xasan fanax oo ka mid ah culmuudiinka magaalada jowhar ayaa ka waramay waxyaabaha ay diinta islaamka ka qabto gudniinka fircooniga waxaan ognaha horta gudniinka sugiisaba rag iyo dumar markii loo fiiriyo in la gudo ragga waxaa la yidhahdaa waa waajib dumarkana waa sunno sunnadana damcan waxa waaye ma aha wax laga tagana ma aha waa sunno oo mu'akada ah oo qofkii yidhaahdo malaysgudi karo oo shareecada islaamka uga baxaabo ayada qur-aan hadda ee toos ona ku soo aroorin laakiin ilaahi subxaana watacaala aayadda oo keliya uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa ilahi wuxuu leeya waxaa idin waxyooday nabi maxamedow oo idinkana idin waxyooday ummadaada dhammaan inaad raacdaan diinta nabiyillahi ibraahim diinta nabiyillahi ibraahim waxaa ku jirtay in leysgudo ayaa kamid ahayd sharaca lakum min addiini maawsaadii aayaddaasna ilahi wou cadeeyey gudniinkaas marka waxa waaye si sunna iyo wuxuu leeyahay iyo iyo waxaan sunno ahayn sunnada waxay tahay sidoo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina loo gudo gabdhaha umu cadiya ayaa jiri jirtay oo zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tegey magaaladii madiina markuu tegey rasuulku wuxuu la kulmay umu cadiya oo markaas ah mid guda gabdhihii reer ansaar oo magaalada madiina ku guda nabiga calayhi salatu wasalaam oo la hadli wuxuu yidhi laa tunhiki faina daliki axdaa lilmar'ati wa axabu ila alqobli ayuu nabiga alayhi salatu salaam ama ila albacli taa marka rasuulka alayhi salatu salaam wuxuu la jeedaa wuxuu yidhi waad gabadha waad gudaysaa laakiin nabiga wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ishmaam ku samee ishmaamku waxaa la yidhahdaa meesha yar oo xibinta taranka ku taalo oo soo kuusan horay in wax yar un laga dhiijiyo ama wax yar oo aan badnayn laga gooyin saasuu nabiga yidhi alayh macnaha wuxuu la jeedaa rasuulka ushami riwaayad kale dhigaysa ushami walaa tunhiki macnaha nabiga wuxuu ujeeda akhdi alyasiira fi lkhitaan in yar ka goy ayuu nabiga calayhi salatu wasalaam ha ku tarax tegin oo ku mubaalagoonin gudniinka fircooniga ayaa ah mid aan u wanaagsaneyn caafimaadka islamarkaana aan ogoleyn diinteena suuban